haatanna boosaaso wafdi ka socda dalka jabuuti ayaa maanta lagu wareejiyey markabkii toddobaadkii hore lagu qabsaday xeebaha puntland munaasabadda wareejinta markabkan ayaa ka dhacday dekadda magaalada boosaaso haddaba waxaa warbixintan magaaladaasi boosaaso nooga soo dirtay waryahayaga faaduma yaasiin jaamac
munaasabadan oo ka dhacday gudaha dekadda magaalada boosaaso ayaa ahayd mid uu maamulka puntland ku wareejiyey wafdi ka socda dowladda jabuuti markabka ari saddex iyo toban oo bishan maaj saddex iyo tobankeedii lagu afduubtay meel u dhow xeebta degmada caluula ee gobolka gardafuw ee puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa kadib markii uu markabka ku wareejiyey wafdiga ka socda dowladda jabuuti oo ka koobnaa afar xubnood ayaa qiray in badda soomaaliya ay maraakiib iyo doonyo ajnebi ah ay jiriif aan ku hayaan islamarkaasna ay dhibaato u geystaan kalluumaysatada wadaniga ah taasina ay dhalisay in kalluumaysatadu ay burcadbadeed isu bedelaan madaxweyne ku-xigeenka ayaa goobta ka sheegay in beesha caalamku ay dhegaha ka furaysteen cabashooyinkooda la xiriira kalluumaysiga sharci darrada ah maraakiibta naato ee ilaalada xeebaha soomaaliya ayaa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu dhaliil ugu soo jeediyey inaysan wax ka qaban jiriifka badaha soomaaliya lagu hayo markaannu maraakiibta nato la xidhiidhnay ama waxay idhahdeen mandateyaga maaha oo haddaydan qabanayn kii idinku soo gabanayee isagoo idindhex taagan sida sharci darrada ku kalluumaysanayey kii ku daadinayay qashinka kii carqaladda iyo dhibta nagu haya haddaydan waxba ka qabanayn joogitaankiisu ina joogitaanka aad maanta joogtaan xeebaha soomaaliya waxay la tahay culays mooyaane faa'iide inaanay noolahayn waxaan adduun weynaha oo weliba uu ugu horreeyo sekretariga u n ah master guteres iyo michael keting oo wakiil ka ah oo jooga muqdisho hawshan iyada ah inay si dhab ah u eegaan iyaga oo mandaydka maraakiibta furaha badan ku daraya illegal fishinka ku daraya qashinka badaha lagu qubaya ku daraya illegal human trafikinka ku daraya muxuu aha hubka la soo gelinaya sharci darrada ah ku daraya madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa sidoo kale ka hadlay duqayntii loo geystay qaar ka mid ah tahriibayaal soomaaliyeed oo ku sugnaa xeebaha dalka yemen isagoo tacsi u diray qoysaskii ay ka dhinteen afartan iyo laba qof oo ka mid ahaa dadkii duqayntaa ku dhintay waad ogtihiin yemanbaa oo shalay aan rabo inaan uga tacsiyadeeyo ummaddii soomaaliyeed afartan iyo labaxuafartan iyo laba qof oo soomaaliyeed oon waxba galabsan in diyaaradda duqeeyeen ooy dhinteen eheladoodii qaraabadii iyo asxaabtii waan waan uga tacsiyadaynayaa iyagana waxaan leeyahay naxariistii janno ilaahay ha siiyo dembigoodana alla ha dhaaf madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa sidoo kale waxa uu min hal darajo dallacsiiyey boqolkii ciidanka ahaa ee ka qayb qaad howlgalka markabka lagu soo furtay kuwaasoo toddobaatan iyo shan ka mida ay yihiin ciidamada badda puntland halka shan iyo labaatanka kalena uu sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka booliska puntland ciidamadii dooyaha iyo maraakiibta saaraa waxay ahaayeen boqol askari toddobaatan iyo shan b m b efta iyo shan iyo labaatan bliiska abay haayeen waxaa iyagana ka soo qayb galay runtii saddex iyo soddon ciidamada daraawiishta oo la shaqeeya madaxtooyadayadee ciidamadii hawshan ku soo guulaystay saraakiishoodaan weyddiinayaa qof walba hal darajo baa la dallacsiinaya
wakiil ka mid ah wafdiga ka socday dowladda jabuuti ayaa u mahad celiyey maamulka iyo shacabka puntland isagoo tallaabadan markabka lagu wareejinayana ku tilmaamay mid ay ka filayeen shacabka iyo maamulka puntlandba
shicibka gaar ahaanba waxay ka geysteen ilahay kajisaaysiiyo annagu haddaan ree jabuutin hayna aad baan ugu mahadnaqay cumar geelle aad ugu farxay una filayay inaysa u dhacayso ciidamada puntland ayaa howlgalka markabka ay kula soo wareegayeen waxa ay ku soo afjareen muddo saddex cisho ah iyadoo aysan wax khasaare ah soo gaarin ciidanka shaqaalaha markabka iyo kooxihii afduubtay marka laga reebo laba qof oo shacab ah oo xabadihii laysdhaafsanayay ay ugu tageen gudaha tuulada xaabo oo ahayd halka uu markabku ku xirnaa kuwaasoo iminka dhaawacoodii lagu dabiibayo goobo caafimaad oo ku yaala magaalada boosaaso faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso faadima yaasiin jaamac aad bay umahadsantay waxay dhegeystayaal inay la socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan markabkii toddobaadkii hore lagu qabsaday xeebaha puntland oo maanta lala kala wareegay waxaanaad ku dhegaysanayseen idaacadda yada galabnimo idinka imanaysa magaalada washington